أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo maamulada ridada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa weji cusub u yeelay khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya in ka badan afar boqol oo qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kenya oo gilgilay magaalooyin ka tirsan dalkaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa isbeddel ku samaysay golaha nuqabada wilaayada iyadoona magacowday xubno cusub oo ka mid ah golahaasi madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu qasbay in uu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ah xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro murtadiinta ardayda madarasada umucadiyah ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran maamulada ridada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa weji cusub u yeelay khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare shir lagu sheegay wadatashi oo maamulada shadaldiriyada ah ee puntland iyo jubbaland ay ku qabteen magaalada garowe intii u dhexaysay saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ayaa si cad u muujiyey qotodheeraanta khilaafka u dhexeeya labadan maamul iyo kooxda ridada soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saareen labadan maamul waxa ay ku muujiyeen inaysan aqbalin wax kabedel lagu sameeyo waxa ay ugu yeereen dastuurka kumeel gaarka ah waxay ku eedeeyeen kooxda ridada inay isku dayeyso inay keligeed wax ka bedesho dastuurka taas oo khatar gelinaysa ayay yidhaahdeen hanaanka waxa ay ugu yareen federaalka puntland iyo jubbaland waxay ku eedeeyeen kooxda ridada uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud in si xun u adeegsatay waxay ugu yareen awoodda dastuuriga ah iyo inay ku takhrifashay maamulka hawada dalka taas oo loo adeegsaday cadaadis siyaasadeed oo ka dhan ah maamulada kasoo horjeeda siyaasadda muqdisho maamuladan ashadaladiriyada ah ayaa kooxda ridada ku cambaariyey inay si toosa u wiiqayso waxa ay ku sheegeen nidaamka federaalka iyadoo marar badanna hab siyaasadeed u isticmaashay ayay yidhahdeen dhaqaalaha ay gaalada caalamku siiyaan maamuladaas iyo xafiisyada kooxda ridada labadan maamul waxa ay sheegeen in ay dacwad rasmi ah u gudbiyeen hay-adda gaalada qaramada midoobey u qaabilsan duulista hawada taas oo la xiriirta maamulka hawada soomaaliya oo ay kooxda ridada u adeegsatay siyaasad iyo eex taas oo ay u arkaan ayay yidhaahdeen sharci jebin iyo xadgudub ka dhan ah xuquuqdooda mahadsanid cali yare wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu ka warbixiyey dagaallo culus oo maalinimadii shalay ka dhacay deegaan dhacaha bariga wilaayadaasi sheekha ayaa ugu horreyn ka warramay dagaaladii shalay dhacay goobihii ay sida gaarka ah uga dhaceen iyo khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee cadowga allaah ee murtadiinta ah lagu gaarsiiyey dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qeybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusublahuute ilaa duleedka ama qeybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qeyb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqokuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad ee cadowgii ka jabay iyo waxyaabo lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood ama deegaano kala duwan qaybuna waa qaybtan koonfurta bari kaga aadan muqokuri qaybna waa qaybtan galbeedka kaga aadan ama galbeed koonfureed kaga aadan muqokuri maxaasna kaga soo aadan galbeedka inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan akayaal leh bkmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey cadowgu waa tabar yareeyey waana sii baaba'ayaa ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu israaciyo ilaahay uu jebiyo ilaahay subxaana watacaala qalbigooda uu rucbi ku furo mujaahidiintana alla waxaan u weydiinaynaa inuu habaad siiyo sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa tooshka ku efeeyey cidda gadaal ka riixayso dagaalada ka socda bariga wilaayada hiiraan ee lagula dirirayo shareecada islaamka dagaalkan cidda wadata daah ma saarno waa cid aan dadka muqokori degan ama maxaas degan ama hiiraan degan wax danihi aan u hayn cidda dagaalka wada cidda ra-iiska u ah waa maraykan shaki kuma jiro dacmiga iyo wax walba oo meeshaan looga baahan yahay towjiihaadkii talada cidda dhiibaysa waa maraykan iyo acwaantiisa cidda marka xaabada oo qoryaha lagu shidayana waa cidda talada u baahan waa dadkeennii annaga soomaaliyeed waa wiilashii annaga aan wada dhalannay waa dadkii wax walba ay noo dhexeeyeen waa dadkaa khaldamay tanadana ka dhuntay cidda in ay la hadasho oo waxaasu ay u gurmato ay tahay waa cid kasta oo dareen leh waa cid kaste oo ay ku jirto danqasho dadnimo waa cid kasta oo faham diineed uu ku jiro qaylo badanna waa jirtaa horeyna waa loo yidhi haddana waa leenahay ma mudna waxa maanta dhacaya inay nagu dhacaan maxamud tobanka wiil oo meesha taallo ma raba inaan magacyadooda sheega kulli waa garanaya shalay mehe daraad ayaa guryahooda laga soo waday deegaankooday nabad ku ahaayeen danta loo keene wiilashaas waxay caawa ku maqan yihiin cid og ma jirto ciddii wiilashaan meesha ku tegay ahalka wa ahayd haddii la weydiiyo ma garanayaan annaga ma rabno inuu qof gaalnimo ku dhinto asoo sharci ilaahay la dariira qof inuu dhinto ma rabno marka meeshaan maraykan ayaa meeshaan hogaankiisa dhigtay waana lagu wada dhegay waxa caawa murugada nagu hayna waa intaas waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ku soo aadayaa iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus kula wareegeen xero maleeshiyaadka ridada ay ku lahayeen duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayadaasi halkaas oo bakhtiyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad labaatan murtad oo ashhado la dirir ah mahadsanid cabdulqani weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex murtad oo mid ka mid ah lagu magacaabo maxamed raage oo ah sarkaal murtada dhanka kale wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay gudaha degmada beled xaawo qarax kula eegteen maleeshiyaad ka tirsan riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah in ka badan afar boqol oo qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kenya oo gelgelay magaalooyin ka tirsan dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed magaalada nairobi ee caasimad u ah kenya iyo magaalooyin kale waxay shalay martigeliyeen mid ka mid ah dibadbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalkaasi kadib markii kumanaan ruux oo cabasho ka ah dowladda ay isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn dibadbaxyadan shalay bilowday oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa looga soo horjeedayay xadgudubyada ay ku kacayaan ciidamada ammaanka kenya iyo sidoo kale musuqmaasuq baahsan ee ka dhex jira hay-adaha dowladda kenya dibadbaxyada ugu ballaaran ayaa ka dhacay bartamaha nairobi halkaas oo ay isugu soo baxeen dadweyne caraysan oo aad u fara badan waxayna ku qeynayeen erayo karan ah dowladda kenya khasaare baaxad leh ayaana ka dhashay dibadbaxyadii halkaasi ka dhacay ciidamada kenya ayaa la arkay iyagoo adeegsanaya rasaas noolnoola waxayna taasi keentay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ahaa inkastoo si deg deg ah uu khasaaraha usii kordhaya haddana tirkoobyadii u dambeeyey waxay xaqiijinayaan in isku horimaadyo toos ah oo dhex maray booliska iyo kacdonoodayaashu ay ku dhinteen lix iyo toban xubnood oo saddex ka mid ah ay yihiin booliska waxaa sidoo kale isku horimaadyada ku dhaawacmay afar boqol oo kale oo isugu jiray dibadbaxyaasha ciidamada booliska iyo wariyaal waxaana khasaaraha lagu xaqiijiyey war kooban oo ka soo baxay guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo k n c h r ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in heerka dhaawacyada ay u badnaayeen kuwa ay haleeshey rasaasa nool ee ciidanka booliska qaarna waxaa lasoo wariyey in lagu dhuftay xabado cinjir ah oo ay ciidanka booliska adeegsanayeen halka kuwo kalena dhaawacya ka soo gaareen garaacisa numbarka ugu badan ee dhaawacyada ayaana laga diiwaangeliyey caasimadda nairobi dibadbaxyada ayaa heysaystay ilaa saddex iyo labaatan degmo oo ku yaal ismaamulada kala duwan ee kenya waxaana dadka ku dhintay dibadbaxyada ka mid ah dad soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa cabdiqani aadan durow oo da-diisa lagu sheegay kow iyo labaatan sano jir waxaana xusid mudan inay joogsadeen dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee magaalooyinkaasi oo ay nairobi ugu horeyso waxaana ka mid ah suuqa xaafadda sidii oo ay soomaalidu ku badan tahay mahadsanid marwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo howladeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo eegaya wilaayada islaamiga mudug ayaa dowla diiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka wilaayada kuwaas oo ka howlgala qeybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug dowladan loo qabtay howlwadeennada diiwaanka sakawaadka waxaa lagu bartay culuum kala gedisan ee ku saabsan shareecada islaamka taas oo ay ka faa'iidaysteen howlwadeennada maktabka sakawaadka waxayna ka codsadeen wilaayada iyo maktabkuba in loo soo celceliyo dowladan oo kale dowladan waxaa barbar socday kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakada waxaana lagu lafaguray sidii loo kordhin lahaa howsha maktabka sakada wilaayada islaamiga ee mudug kulanka wuxuu ka dhacay degmada jawle wilaayada mudug kadib markii uu soo idlaaday wadatashiga waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah howlwadeennada diiwaanka sakada oo sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowladii loo soo afmeeray maanta waxaan u fadhinaa ikhtaam dowro magaceeda la yidhaha mucaad ibnu jabal shacaarkeedna uu yahay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum dowrada soo noo bilaabatay laatay todobada bishan maantana ay soo dhammaatay laatay sagaalka inuu soo dhammaatay dowrada waxaan ku qaadanay kutubo fara badan iyo cilmi fara badanaan ku qaadanay kutubadaan ku qaadanay waxaa ka mid a tafsiir qur-aan kariimka waxaa kaloo ka mid a kutubadaan ku qaadanay adacwat ilallah waxaa kaloo ka mid a kutubadaan ku qaadanay alamaana kutubada kalean ku qaadanay waxaa ka mid a dowlada shuruuda sakada iyo waajibnimadeedii waxaa kaloo ku qaadanay alamnu amnigana ku qaadanay waxaan ku qaadanay muxaadaraad kala duwan waxaan ka codsaynaa maktabka sare iyo sakawaadka ee zakada walaayada islaamiga mudug in dowraadka noocan oo kale noola soo celcelsho iyo kuwa ka qiimo badanba waa ka codsaynaa in badan waan ku celcelaynaa anagoo sakadan ilaahay subxaanahu watacaala kugu waajibay annagana ilaahay baa inaan qaadna noo soo diray intaa faa'iiday noo taha annaga dhanba wax khasaaraa qafay ugu jirto ma ay jirto marka waa in lagu qanciyo walaalow ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisaad qaadanaysaa waajibka ilahay ku saara ee gudanaysa haddii alli kuna masaakiinta baa lagu kaalmaynaya diinka islaamka loogu adeegaya gaalada diinka ilahay kusoo duushaa lagula dagaalamaya waa in dhinac walba laga tuso biidni illahi tacaala go-aankaas marka waa ina qaadano dhammaantayna meel kasta oon tagno insha allahu ilaahay subxaanahu watacaalaana ugu dhowaanayna wax haddii alla kuna ayaga lagu raaligelihayo ma ah wax haddii alla kuu ronya maktabkii soo dira lagu raaligelihayo ma ah marka ilaahay subxaanahu watacaala in loogu dhowaado shay walba oo cibaada haddii shuruuddii loogu talagala au helo waa cibaada fadhi hadduu raba ha ahaa fadhi keligiis haddaad meel fadhiisato oo nidaamkii loogu talagala laga helo waa cibaado laakiin haddaad daashado afar iyo labaatan bilood socoto oo qaabkii loogu talagala wax ka dhinmaan hal santiyo ajar laga heli maayo marka insha allah ilaahi subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaynaa inuu shaqada noo fududeeyo meel walba ay ahaato ilaahi subxaanahu watacaala uu barwaaqo sanadkeeda kale nagu gaarsiiyo intii joogta ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala kulankan suuqan iga keenay ayaanta waxaa lagu qaatay shay qaaliya oo ilaahay noo qadaray allahaasaa mahadan la koobi karin leh uma dibadeed walaalihii waxaan uga mahad celaynaa sidaan quruxda badan u hinaaniyayo annagana kuwa qaata allah naga dhigo sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug ayaa la dardaarmay dhammaan howlwadeennada maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada jasaakum allahu khayran waa inaan hoosta ka xariiqno inaan ku aadannahay faqri culus oo runtii markii dhinac laga fiiriyana waa rugni ka mid ah min arkaan islaam oo aan gudanayno markii dhinac laga fiiriyana waa caawinaadii ummadda muslimiinta dhexdooda masaakiintii musaacadadeedii tekadu marka macnaha ay ku fadhido ilaahay baa weyneeyey rasuulkiisaa weyneeyey calayhi salaatu wasalaam annaguna marka inaan sidaas u fahmino sidaas u qaadanno aad bay muhiim noogu tahay keliya waxaan rabaa inaan dhaho waxaa laga yaabaa shaqada inaan ku wada jirno oo maanta aan soo xaadirnay saddex bil afar bil hadba waxay nuu qaata aan wada galno oo maantay waxaad u socotaa hadday tahay inaad gudanayso rugni min arkaanin islaam ka mida inaad gudanayso ilaahay ku raalli gelinayso aad og tahay inaad ma og tahay islaamka aad halkaas ugu aadan tahay mar haddaad ogtooda sidaas ku dhaqaaqdo tallaabtaad qaadaba ajir weyn weyn weyn oo ilaahay agtiisa ka xisaabanaad leeda laakiin haddii aad u fikirto bal intay kugu qaadataba xoogoo caamila amaad ka heshaa haddii aragtidaadu noqoto dee waxaad noqonaysaa nin moogtahay meel cilaa carra cantoobiyaad noqonaysaa adduunna wax kama keenaysid aakhirana wax kama keenay axmaasheenna inaan ku dadaalno ilaahayna aan barinno axmaasheenna inaanaan burin oo insha allahu tacaala aan u istaagno rugnigaas annagu markaan intaa yaqiinsanno ummadda aan ka dhex adeegayno waa in aan ku qaabilno qudwo wanaagsan oo ay nagu daydaan oo ayaguna ay wax ku fahmaan laakiin ummaddii in wacyigeeda kor loo soo qaado intii annaga ilaahayna fahamsiiyey aan magaranaysaa ummaddii ku wacyigelinno ninku uu fahmo horta waxa uu bixinayo inay tahay rugni min arkaan islaami ka mid a inuu gudanayo inuu fahmo inuu fahmo deyn asaga lagu leeyahay inuu bixinayo inuu fahmo lays asaga saaran in moogtahay looga dejinayo ilaahay agtiis qofka xoolaha aan ka qaadaynaa marka fahamkiisa inaan isku dayno inaan kor u soo qaadno oo ummadda moogtahay aynaan u noqon dad xoola doonayo aanan u ekaan laakiin aan nahay ilaahay kitaabkiisa cid dhaqan gelinayso ayaguna ay naga mid yihiin insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa qayb ka mid oo weliba rugniga saddexaad ah waaye waxa aad ku taagan tihiin raggan ay nasiibka u yeesheen ninba moog tahay shaqada dee ayada hadda keligeedna kuma koobnidiine laakiin waxaan ka wadaa waa un qaybta hadda aad u socotiinaan ka wadaa moogaa ayada kuma koobnidiin oo sakhrigii iyo sukuurtii ragga mujaahidiinta ku jiraana qaybaad ka tihiin oo qaarkiina shala laga soo saaray dora laga soo saaray haddana inay u noqdaan diyaar u ah marka taana ka mid aad tihiin tanna insha allahu tacaala waa mid ayadana gooni inin ah waxaan isleeyahay marka fadli dheeraad ah oo ilaahay oo camalka dhexdiina inka siiyey inay tahay baan anigu aaminsana marka adinkuna inaad aamintaan kuna howl gashaan insha allahu tacaala ummaddana loo dhimriyo dowradan waxay qayb ka noqonaysaa dowraadka loo qabanayo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdiraxiim wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa isbeddel ku samaysay golaha nuqabada ee wilaayada iyadoona magacooday xubno cusub oo ka mid a golahaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kadib kulan ballaaran oo magaalada boordhuxunle ay ku yeesheen golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ayay ku doorteen afhayeen iyo xoghayn kadib markii raggii nuqabada ahaa ee xilalkaasi hayay midna uu shahiiday idam ilaahay midna xilkii laga qaaday howlka kulankan uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa madashii nuqabadan ay ku dooranayeen xubnahan cusub falaqayn wadatashi iyo aragti isweydaarsi kadib waxay nuqabadu afhayeen u doorteen malaaq suubow xasan maxamed halka xoghaynna ay u doorteen malaaq cabdulaahi dheere doorashada xubnahan cusub kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxiyidiin iyo qaar ka mida golihiisa nuqabada iyagoona sheegay in doorashadan ay ahayd mid ay ku mideysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan marka may haytay lama xubnood doorashadiyo sidii mulalan dooradayn keliya may haytay inica malkan wada jar an socdo maaragna sidii lam walba kaalantii kuukaadinyi dhinigii shaylahan ku galnay nkudayacan dhammaan may ka mid haysana kitaabkan ilaahay inuunan gargaar kitaabkan ilaahay inuunan shageeyaan odayaalka nuqabada kitaabkanna ka shageeyan walay awaamiirtina kitaabkan ilaahay kuga hadlaan walaayadii ayoona isku hirnaadaan waxyaabaha golo tanfiidu ama intaad ka badanyihin nuqabada gobolka qabayla dega iyadaan badanyihin sideedan qof keliya may waalankii masaladan lakama shaqaayay uleyskan la saarina walka takliifi uleys la saaray layow asii ahaatee inay dhisanaato nidaam jeroona saasa kumid eta haddii lahas doorinima deeyo mas-uuliyadda saas u lusta laka gaadi dadkii gaadadin ilaahaynin fududaayo ilaahay may weydiisaane si wanaagsan ilaahayna waafajiyo maybwa golaha nuqabada inaynu maybwaha doorashada tiya maybwa ka samayn borkolsku ka jafaw eh hornaama maybwa doorashada hatilay bilaawaan mee bilaawnaaytay maybwa doorasha jartay amiira lahaynay laakiin hadda borosku jafaw leyo lang leeraw maybwa suubow hasan leeraw yo maybwa may ka weelnayhin afayaan doorani may kale dooranayhin lang cabdilaahi dheer leeraw maybuha yaa hatina doorani usuna may kuwenay kaatib oo nuqabada kaatib joe dad laka doodi mee dad maybua korsiyaal layska tumi mee dad maybua lacag laka raadiyay mee ilaahay fadlala jeyu maybua dastuurtkan ula kitaabka ilaahayu kitaabka ilaahay ana ka dhagamaan insha allahu tacaala sili ogsoonyi golaha malaage maybuha gobolka bakool siduhumnoodahaayen maybuaha amiirsho malaag muhdiin kaatib iyo afhayeen alahayen macnaha kaatibkii shahiidi ilaahay shahidiisku ogolaad cabdilaahi maadaryahay boos inoo binaaway markan koreyta horta ilaahay subxaana wa tacaala ma ilaahay an weydiyaane ilaahay ina dumbijay dhaafa helshay an dayacana taas midaantunka godob ilanka kale walaalka lamaad afhayaanahay maalmaanrolerahay ilaahay ilaali kulley usiina may bahsalaynin bedeli marka lamaadaas qofa boos inoo binaaway lamaadi qof boosjo lamalaan haka bedelini mayba un ha doorani rabitaanla haka dooradi yoon ogolayna waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in wilaayada ay soo dhoweynayso xubnahan cusub ee malaaqyadu ay doorteen isagoona ugu baaqay guud ahaan nuqabada inay si wadajir ah ula shaqeeyaan xubnahan ay soo doorteen
ragga oo hadda la magacaabay golihii nuqabadii hortab shaqeeya ay dhisnaayay walaalkii shahiidi iyo walaalkii la bedeli boosi marka may waa dadka isan magacaawdeen siin la gaadni jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aani markuu shaqadii dardar geliyey meelaha duwal marahayaan wal kusii dhaqaajiyaan ilaahay kawaala waan ogaaday oo shireedii walqobda korag maabale idaaradii iyo maamulkii iyo bal leylanka talagalima may wahaan dadka shaqada gobda faday hortana qobda jarib waasidii oo haayeen marka insha allahu tacaala dadka isan ha ka lafteen oo yooga marka diidiyiin oon ogolayne goortala ku geliyey laari walaan qaado san laari in garab langnagado insha allahu tacaala lan kaalmayo ilaahayna lan tuugo in ilaahay subxaanahu wa tacaala sawaabka iyo tawfiiqda waafajiyo wanuunaka wilaaya ahaan siin la gaadni insha allahu tacaala waana la shaqeeyaana hantiiba may wahaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku sugan yihiin si kastaba doorashada xubnahan cusub ee malaaqyada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa u dhacday si nabadgelyo ah waxayna ahayd mid ay ku wada mideysnaayeen dhammaan nuqabada oo dhan sida ay sheegeen nuqabadii kulanka ka hadashay mahadsanid abuuxasaan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu qasbay in uu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ah xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jiro murtadiinta walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya kadib bilow xasan gurguurta madaxa kooxda ridada soomaaliya uu diidanaa inuu wadahadal la yeesho siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ugu dambeyn u hogaansamay cadaadis ooga imaanaya kufaarta caalamiga ah ee ku khasabtay inuu mucaaradka la hadlo markii ugu horreysay ayuu madaxa kooxda ridada xarunta madaxtooyada kula kulmay siyaasiyiinta la baxay madasha samatan bixinta waxaana la sheegay in kulamada laysku soo qaaday qodobada sida aadka laysku khilaafsan yahay war murtideed murtidiinta ay soo saareen ayaa muujinaya in xasan gurguurta lagu khasbay inuu ogolaado ka doodidda qodobada sida aadka ugu dheganaa sida doorashada qof iyo cod ilwaradi ayaa sheegaya in saliibiyiinta ku sagan xeradda xalan ee xasan gurguurta ku amreen inuu ogolaado wadaxaajoodka mucaaradka haddii kalena ay joojin doonaan wadashaqaynta kala dhexaysa daahir maxamuud geello af hayeenka mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in kulankan ay la yeesheen xasan gurguurte islamarkaana uusan jirin wax heshiis oo dhacay balse ay ku guulaysteen in kooxda ridada ay ogolaato dhammaan anjadayaashii ay diidi jirtay sida khilaafaadka ka taagan dastuurgaalaadka iyo arrimo kale runtii saakito waqti tobanka ay ku cadanayd ayaan tagnay madaxtooyada annagoo ku socanay ballan horeysay oo aan la lahayn hogaanka dalka kulankaasi galabta afartii buu noo soo dhammaaday aada iyo aada waxaa looga dooda dhammaan qadiyadihii hortabyada lahaa ismaandhaafkii xoogga lahaa ee ka jiray geedi socodka siyaasadda soomaaliya iyo doorashooyinka ugu dambeyntiina madaxweynaha iyo oo ragga wasiirada la joogay iyo madashu waxay isla gaareen qodobada aad ku aragteen afarta qodob ka kooban oo kale ah in arrimihii dastuurka laga wada hadlo aragtidu way kala gedisneed laakiin in la wada fadhiiso oo la isla jeexjeexo arrinka labaadna waxa uu ahaa in doorashooyin toos ah oo heshiis lagu yahay sida ay ku meelmar lahaayeen iidan in laga hadlo waxaan rabaa marka dadka aan aan arrimahan aan si fiican ula socon inaan u sheegno waxa laga wada hadlay waa ajenda ma ahan in laga heshiiyey arrimihii dastuurka ma ahan in arrimihii doorashada laga heshiiyey ma ahan arrimaha kale in laga heshiiyey waxa kaliya oo la isla meel dhigay qodobada aan soo sheegay miiska wadahadalka marka la iskugu soo laabto saddexda bisha julaay in ay tahay arrin miis ka saaran murtad xasan guurguurta oo saddexdii sane uu talada hayay warbaahinta ugu hadaaqi jiray mucaaradka loo joojin maayo ayaa hadda u muuqda in jilbaha dhulka lagu dhuftay oo uu ku khasbanaaday wadahadal mahadsanid casaam ugu dambeyntiina madarasada umucadiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee bay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo eegayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا halkani waa markaska umacadiya kaas oo ka mid a maraakiista lagu barto culuumta sharciga ee ka furan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana wax ku barta dumar aad u tiro badan muddo sannadaa oo ay haweenka deegaankaasi ku baranayeen qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada dhowaan ayaan booqasho ku tagay deegaanka dharqo waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culuumtiisa ayay haweenka deegaanka dharqo ku soo bandhigeen isla deegaanka taasoo si aadaa looga dareemayo dadaalka uu geliyey maktabka dacwada ويمددكم بأموال وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقورا bismillaahi raxmaani raxiim may baanta waxaa ku jeedaana gasidatu khayrunisaa'i un oo kumadana gabdhood deegaanka dhaargoolka barado خيرالنساء البارة الطقية ذات السلاح العفة الحية قد حافظت على صلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجر ذاكرة لربها تستغفر قد جعلت وكرنا نسب عينها أمينة وفية بدينها تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شاننا محرم ما سافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها إن أطلقت لحاجة لم تخضعي قولها وصوتها لم ترفعي حافظة لفاجها وللبسار أجمل وصفها الحياء والغفاء إن خرجت تخرج بالحجاب شرعه المشروط في الكتاب لم يبد منها إن بدا شيء سوى عيونها لكي بها درب ترى ما حسرت عن ساعد أو ساقي لا تثم الرجال في الأسواق
qaar ka mid ah hooyooyinka iyo gabdhaha mucalimaadka ka ah deegaanka dharqo ayaa dhankooda soo bandhigay heerarka aqooneed ee dumarka deegaankan tirada maraakiista ka furan iyo duruusta ay ku bartaan hooyooyinkii dhargaka noolay una ana ankawiina madarasata tuumacadhiya uma habiiba ana ahaa may baantaa ku jeediya ilaahay kama hadsanma inkama hadyaane ulmada islaamka oona inka sabab haayan walbarashadan walbarashadan may bua kubilowdaas dhilibta ilaa anka agdaqi iilka ana oo taryahay taralahidin kumad aha ilaa sagiireeda anka yar todoba sana yaa walka baradahan ilaahay ankama hadsan antii ba ilaahay diinshay kitaabshay aaminsagna ani walbaradaanga faraan haa ilaa antii banaanka jaraan yaa fadaana ni maybu ah diinka ilaahay kuqiib qaadadaan baradaankii inkawiin ikii inkayarba meelin dhaafsanyanin lahaan una oo gabdho walka barada kumad ana baay muxaafadada baydhabo tuulada dharga mayba markas ekyaale afar markaska koowaad umaadiya kan labaad may laray alhuda kan saddexaadna may laray umusalama kan afraadna may laray asmaa bint abibakar dadka dhikadaan gabdho wiingow walaalka baradaawna alqur'aan alkariim wa culuumihi se tajwiidka dhinaca tajwiidka mayba laka baraday sifaat makhaarij alxuruuf asifaat riyaadat lisaan intaasa laka barade maykaa laka baraday giibta aqiidadana altarbiyat alislaamiya khud aqiidataka mayba laka baraday giibta kaleed kitaabka la raw hisnu muslim gabdhoona waqtiga dhikadaan maybua hiraab salaad subaxdii saddexsaa ilaa lisa dhatyo duruusta socdaas qaar kalena may dhikadaana bacdul asar ilaa iriido ku dhiyaaso unoo ana gabdhoo deegaanka dharga oo ana gabdhoo macalimiinta madaarista unoo ana mayba iyo tan dhowaana mujaahidiinta dhammaan yoonka wiin amiirka abu cubeyde xafidahullahu wara'ah mujaahidiinta mayba ayadan jeelna maalin kas inuuna garab surnaana oo una sheebabkaga kaalmayna oo buskudka u nudumna walkastuun awoodaan iyo tabataan dhontanti mujaahidiin maalin kastuuna kuhore ka garab suurnaana taasa ee dhanjeelnuwaan hemigaana iyo waana kadadaalaana tankal mujaahidiin baba codsadaana inay madkasta yoona kor surnaadaan oo yoo madkastamna kormeeraan walbarashadaana iyo xaaladaana sii ata in meeluuna mustawigaana maraw markastana nahanay booqdoona nookuargo taasa ee dhanjeelna inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay maraakiista ka furan ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadan waa kuwa si aadaal looga dareemayo isbeddel xagga dacwada maadaama yar iyo weyn bulshada qeybahooda kala duwan ay si aada ugu xiran yihiin goobaha waxbarashada kuwaasoo si guud u isbeddelay hemigooda una jihaystay waddada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa mahadsanid abo ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu